bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenimo idaacadda dansa qodobada ugu waaweyn warkeenna habeenimo aad ku dhegaysan doontaan oo waxaa ka mid ah shan iyo labaatan carruur ah ayaa ku geeriyootay duleedka degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose gudada joogtada ee baarlamaanka soomaaliya xukuumadda ra-iisul wasaare xamse ka dalbaday inay soo gudbiso heshiisyada caalamiga ee la gashay dalalka caalamka ka tirsana gobolka shabeellaha hoose dowladda federaalk oo safar shaqo ah indhaindhayn oo amniga deegaanka jasiiro ku tegay gobolka shabeellaha hoose wararka imaanee degaanhoosmaada degooyinka cawsweyne iyo weliba sidoo kale caadar ayaa sheegan codamada dowladdu ay gacanta ku dhigeen degaanhoosmaada degaanka cawsweyne ee gobolka galguduud akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan oo balaha ka sare ee islaamka ee dalkaasi etoobiya war ka soo saaray burburin lagu sameeye masaajidda ku yaala dalkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa hagaag dhegeystayaal taasi waa qodobadayna warkaa ugu waaweynaa kusoo dhowaada warka oo dhammaystiran shan iyo labaatan carruur ah ayaa ku geereetay duleedka degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose kadib markii uu ku qarxay mid ka mid ah haraadiga madaaficdii hore ay degaankaasi yaalay oo carruurtan ay ku cayaarayeen haddaba si aan wax badan ugu ogaano arrimahaasi waryaheena ibraahim mayow ayaa waxa uu ka waraystay dhacdadan shan iyo labaatanka carruur ah ee ku geereetay duleedka degmada qoryooley gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi waxaana ugu horreyntii uu weydiiyo bal inuu ka waramo siday wax u dhaceen
wafdigan uu hogaaminayey guddoomiye ku-xigeenka qorshaynta madaxday bar markay aheerta cayaal oo sidaad og tahay jimco waaye kii iskool lahaay iyoonay kii oo maaragtay oo dugsi lahaay fasaxa lawada ahaay cayaalkii ee meel banoon ay ku dheelayaan cayaal ka mid ah waxay keeneen bahal oo maaragtay oo bir aqoon aheena u laheenin bahashiina waxaa waay mir hoogayo oo hore loo tuuro oo mirasi meel iska taala soo qaada lagu dhedheelaya ku qaraxda ma garantay waa gartay bahashiin ku dhedheelayaan ku qaraxda cayaal badan oo banooni dheelayaan aheen meeshaasna waxaa ku nafwaanay labaatan iyo laba qof saddex qofna ma aragtay waxaa la keenay isbitaalka qoryoole gardaar isbitaal bareefid ah oo ma aragtay saddexdi laba meeshay ku dhinteen mid kamid waxaa loo soo qaaday muqdisho markii la qaadan dhexdu kusoo dhibaasin oo la soo celiyey tirada guud ee dhimashada marka waa imisa shan iyo labaatan qof waay waayahay da-dooda imisay u kala dhexaysaa marka wallaahi cayaal ka mid oo laba iyo toban jir waaye adiga da-dooda midka ugu yar waxaa waaya adiga inta shan iyo toban udhaysa ilaa iyo toban sano waay intaan waa kulli waayahay ka maamul ahaan idinku marka ma og tihiin waxa inta gabar ahayd inta wiil ahayd marka maya hal gabar kuma jirin wiililay ahaayeen waa gartay tuuladan oo dhibaatadu ay ka dhacday qoryooley imise kilomitr ayay jirtaa noo sharax bal waxaa shan kilomitr ay noo jirtaa shan kilomitr ay noo jirtaa waa gartay gudoomiye waxaad ii sheegtaa waxyaabaha oo ay sababsadeen ama dhibaatadan maxay yihiin si rasmi a ma ogtihiin ma madfac la riday mise waa horniow madfac hadda la riday ma aha wadankan dagaal badan oo soo maray waxyaabaha haraadiga dagaalka ah oo e r w oo dangeros areada ah cayaalkii waxaan dadkan wacyigelina u baahan yihiin aqoon uma leh waxa waxyaabahaas ay ku dheedheelaan waxa aqoon a u lehdan birle haddaa tira iska soo qaadatay oo dhibaatada meeshay kaga imaatay horena tuuta farxaana waa ugu dhacday qoryoley
gudoomiye ku-xigeenka degaanka degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose ayuu kaasi ahaa oo waryaheena ibraahim ay uga waramayey dhacdo xanuun badan oo shan iyo labaatan carruur ah ay ku geeriyootay kadib markii ay ku cayaarayeen madfac hubiya haraadi ahaa oo yaala degaanka iyagu ay ku sugnaayeen ku yaala duleedka degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose mise wararkii shabeellaha hoose aynu ku jirno ay mas-uuliyiin ka tirsana maamulka gobolka shabeellaha hoose ee kuwa dowladda soomaaliya ayaa shafra shaqo oo dhinaca ammaanka ah waxay ku tageen deegaanka jasiirada gobolkaasi ibraahim nuyo war kale haynoo farfahaayo warkaana
wafdigan uu hogaaminayey guddoomiye ku-xigeenka qorshaynta maamulka gobolka shabeellada hoose bashiir maxamed yuusuf oo ay qayb ka ahaayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta soomaaliya iyo saraakiil ciidan ayaa maanta gaaray deegaan xeebeedka jasiira ee gobolka shabeellada hoose waxaa wafdigan deegaanka ku soo dhaweeyey maamulka deegaanka ugu horeeya guddoomiyaha deegaanka ku-xigeenadiisa maaliyadda iyo kan amniga iyo siyaasadda ugu horeynba wafdiga guddoomiye ku-xigeenka qorshaynta maamulka gobolka shabeellada hoose iyo mas-uuliyiinta la socotay ayaa kormeer ku tagay dhammaanba daafaha iyo gudaha deegaanka jasiira ee gobolka shabeellada hoose iyagoona kormeeray dhammaanba waxyaha deegaankan waxaa si guud amniga deegaankan gacanta ugu haya ciidanka guutada koowaad ee boliisiyo militari ugu dambeynna wafdiga guddoomiye ku-xigeenka qorshaynta maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa kulan looga hadlayay xaaladda guud ee deegaanka la qaatay maamulka deegaanka iyo saraakiisha laamaha amniga deegaanka oo ugu horeeya taliyaha guutada koowaad ee boliisiyo militari gaashaanle aadan jelle saraakiisha ciidanka iyo maamulka deegaanka ayaa guddoomiye ku-xigeenka qorshaynta faahfaahinka siiyey xaaladda guud ee deegaanka ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay cismaan maxamed nuur guddoomiyaha maamulka deegaanka jasiira ee degmada afgooye gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose taliyaha guutada anigoo ah gudoomiyaha deegaanka labadeeda gudoomiye ku-xigeen maxamed shuqaale iyo muxuu ahaa jilicow oo aan u wada nimid arrimaha amniga deegaanka inaan u kuurgalno muxuu ahaa wadahadal iyo iyo iyo muxuu ahaa indheindheen kadib wax badan ayaa ka qabsoomay waxaan halkan maanta aan hambalyo iyo bogaadin iyo muxuu ahaa mahadnaqba aan uga jeedina ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ciidanka xasilinta taliyaha guutada nala shaqaysa aadan jeele shaqada wanaagsan ee uu nala qabtay marka aan ka hadlo weliba xagga deegaanka aad iyo aadaan uga mahad celina waa iyadoo ah maaragtay laa shukr cala alwaajib haddana annaga waxaa nagu waajib ah deegaankan oo ahaa xaaladdiisa aan ogeyn sida ay ahayd iyo sida maanta isu bedeshay hal mar hal mar aan dhihi karaa waxaan malaynaa inta aysan soo degin ramadaanta dhexdiisii xaaladda deegaankan ka taagneed ma ahayn mid caadi ah laakiin hadda maaragtay haddii aad timaado waxaad moodaa in uu weligeedba uusan wax dhibaata uusan ka dhicin taasna mahadnaqaas waxaa iskale guutada iyo ururka iyo muxuu ahaa hadda nala degan ee xeradan maaragtay alxamdulilah ee jasiira ka dhisan iyo dhammaan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa madaxda madaxweynaheena dowlad goboleedka koonfur galbeed oo arrintan aad uga shaqeeyey iyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaan dhihi karnaa waa lagugu doogsaday waa laidinku doogsaday runtii ugu dambeyn bashiir maxamed yuusuf bashiir baraawe guddoomiye ku-xigeenka qorshaynta maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta loogu sameeyey deegaanka jasiira isagoona ka warbixiyey ujeedka safarkiisa maanta
meeshaan aan joogno waa jasiiro deegaanka jasiiro waxaan u nimid indhiindheen ku saabsan horumarka meeshaan ka socda iyo deegaanka haddoo aliyah waxyaabaha ka jiro xagga amniga ha noqoto xagga arrimaha bulshada ha noqoto ayaan u nimid alxamdulilaah shacab fiican iyo maamulka ayaa nagu soo dhoweeyey waana ku mahadsan yihiin waa uga mahadnaqaynaa waxaa kaloo si gaara ugu mahadnaqaynaa ciidamada halkan ku sugan ee haddoo al yiraahdo xarunta meeshan ka samaystay ee shacabka ammaan aad iyo aad u ballaaran maanta ay nooga sheegeen waa u mahadnaqaynaa ciidamadaasu haddoo al yiraahdo mahadtahay inka gaartaa leenahay madaxda soo dirtay ee meeshan xarunta uga samaysana waa u mahadnaqaynaa insha allah haddoo al yiraahdo mahadtahay inka gaartaa leenahay waxaan rabnaa haddoo al yiraahdo meeshaanu sida aad ogtihiinba maamulka koonfur galbeed ayaa ka shaqeeyo madaxweyne cabdicasiis ayaa madax u ah waxaan rabnaa haddoo al yidhaahdo sida nala soo amray in deegaankan la hormariyo wadda la dhiseeya
guddiga joogtada ah ee baarlamaanka federaalk soomaaliya uu shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxay ka codsadeen xukuumadda dowladda soomaaliya in soo gudbiso heshiisyada caalamiga ah ee la gashay dalalka caalamka guddigan oo shir deg deg ah uu isugu yeeray guddoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waxaa looga hadlay ajendayaal fara badan oo ay ka mid yihiin soo gudbinta xukuumadda laga doonayo inay soo gudbiso heshiisyada caalamiga ah ee la gashay dalalka caalamka waa kan mid ka mid a guddiga joogtada ee golaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo kulankaasi markuu soo dhammaaday saxaafadda la hadlay
bar markay aheyd cayaal oo sidaad og tahay jimco waaye kii iskool lahaay yaanay kii oo maaragtay oo dugsi lahaay fasaxa lawada ahaay cayaalkii ee meel biroon ay ku dhelayaan cayaal ka mid ah waxay keeneen bahal oo maaragtay oo bir aqoon ayayna u laheenin bahashiina waxaa waay mir hoogayo oo hore loo tuuro oo mirasi meel iska taala soo qaada lagu dhedheelaya ku qaraxda ma garata waa gartay bahashiina ku dhedheelayaan ku qaraxda bar markay aheyd cayaal oo sidaad og tahay jimco waaye kii iskool lahaay yaanay kii oo maaragtay oo oo dugsi
guddiga joogtada ayaa sheegay in baarlamaanka federaalk soomaaliya guddigiisa uga fadhiyaan xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre inay soo gudbiso dhammaan heshiisadii la gashay wadamada caalamka ay ku qotomaa sharciga islamarkaana baarlamaanka federaalk soomaaliya si uga doodo islamarkaana loo eego heshiisyadaasi waxa ay salka ay ku hayaan guud ahaana warkii habeenimo oo aad ka dhageysaneyseen idaacadda dalsan kheertana dhegeysanaysa ee caawa nageynta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel